degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayuu kusoo cusboonaaday labadii beelood oo walaalaha ah ayuuna udhexeeyaa marka waxaan rabnaa inaan mataqaanaa ilmaha ujeedino ilmawdiinka soomaaliyeed waxgaradka aqoon-yahaniinta in cid waliba oo soomaaliyeed oo kamadoon in ay ka qayb qaadato joojinta qalaacaxani waayna muujinayaan nooma wanaagsana lix iyo labaatan sanaanu ku dhex jirno hadday wax kabayaan inaan gobolkeena xiraysano oo aan shaqadeena qabsano anigo iska dhicinayaan u baahan nahay marka soomaaliya marka haddii dagaal wax lagu keenayana lix iyo labaatan sanaan ku jirnay waxuu noo geystay meeshuu na geeyeen maanta cid weliba way og tahay marka waxaan leenahay joojiya dagaalka adikoo walaala ah oo wada dhashay oo muslimiin ah in dhiigiina u daabto waa xaaraan ah si fiican aad iyo aad maamulka wax kale oo kuma shuqulsana maamulka degmooyinkan gobolka waxay wadaan inay khasardaan dejiyaan in ay ka qayb qaataan sidii dadka loo kala qaadi lahaa laisugu sabtani lahaa loogala fahaysiin lahaa kaduwan sideedka laiskugu yimaadana wixii laga iska tabanaya laisu sheegi lahaa marka tutaaninta waxa waaye waa waa dhibaata in mataqaana xabada ay socoto waa maasan ka hore inta haddaan ognahay xabada doon iska socotaa marka fataaxadan ogaan kara marka aan xabada istaagta ayaa la ogaan doonaa marka insha allah waxaan sameynaa ilaada waan baryayna waxaan leenahay ilaahay mataqaana iska dhigi kuley midoobo oo walaalo noqdo oo oola jeclaado oo dhibaatada iska dayo marka aada iyo aada runtii ugu tiirayeysana in ummadka mareed ay marka xabad isku ridaan